tartanka qur-aanka kariimka ah ee waaxaha degmada gurceel qeybtiisa labaad ayaa laga daahfuray degmadaasi afar iyo labaatan arday oo kasoo gudbay qeybta koowaad ee tartankan oo loo qabtay waaxaha ay ka kooban yihiin xaafadaha degmadaasi gurceel ayaa loo qabtay daafurka qeybta labaad waxaana ka qeyb galay mas-uuliyiin ay ku jiraan madax ka socotay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee galmudug oo uu ku jiro agaasimaha degmada gurceel u qaabilsan wasaaradda tartankan oo loogu talagalay in bisha barakeysan ee ramadaan ay qur-aanka kariimka ah ku biratamaan ardayda wax ka barata dugsiyada degmada gurceel ayaa qeybtiisa labaad la qorsheeyey in ay socoto maalmaha ka dhiman bisha barakeysan ee ramadaan ardayda ayaana daahfurkii iyo kelmado ay halkaasi ka jeediyeen martisharafta ka qeyb gashay daafurka kadib waxa ay gudagaleen tartankan iyaga oo ku tartamayay iyaga oo goobta uga tartamay qur-aanka kariimka ah
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي ربي حكما وجعلني من المرسلين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون degmada gurceel ayaa waxa ay martigelinaysaa dhowr tartan oo ay ka qeybgelayaan ardayda wax ka- wax ka barata macaahidda qur-aanka kariimka ee degmadaasi tartankan ayaana si gaar ah waxaa ugu beratamaya arday matalaysa waaxaha xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi arrintaasi oo lagu weyneynayo fadaaisha bisha barakeysan ee ramadaan